ururka qabguud ayaa deeqci senegar siiyey xarunta hawanta ku nool deegaanka xarxaara dowladka degmada galkaayo xarunta gobolka mudug deeqdan ayaa loogu talagalay in lagu taageero carruurta aan haysan waalidiin ama aan haysan waalidiin wacaysta si loo xoojiyo daryeelka iyo eecisiinta carruurta agoonta iyo kuwa danyarta ku nool xeryaha barakacyaasha gobolka mudug ee galmudug guddoonsiinta deeqdan waxay ka mid tahay dadaalka ururka in la tacawiyo dadka aan haysan waxay ku ciidan iyo kuwa la taageero ee carruurta agoonta iyo kuwa ku jahla barakacyaasha kuwaasoo qaybka in farxadda lala qaybsado munaasabadda ciidulfitriga nuusafadale qaar ka mida mas-uuliyiinta ururka qabguud ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ciidsiinta carruurta agoonta ee kuwa danyarta ku jira xeryaha barakacyaasha gobolka mudug waxaan ka mahad celinaynaa wax yaroo ciidsiin oo na soo gaartay ururka qabguud naga soo gaartay oo agoontaa yararkaa lagu talagalay sidii la rabayna u dhacday aad iyo aad baan uga mahad celinayaa guud ahaan ururka qabguud dalidood meelay joogaan baa ugu horreeyo guddoomiyaha ururka maxamuud cali salaad faarax oo noo soo wakiishay inaan soo gaarsiinno agoonta aad iyo aad baad u mahadsan yihiin ururka iyo dhammaan jaaliyaddaba dadka agoontaana waxaan leeyahay adaryaal khayr allah in siiyo waxa weeye intaan kaliya ma noqon doonto horaan u sheegnay waxay noqon doontaa feeska kalean u gudbi doonaa agoontana galabta la caysiina waa yaryihiin wixii hadda ka dambeeya ilaa boqolaal bay gaari doonaan ilaa deegaammadii baan gaarsii doonaa ilaa haddii yidhaahdo weliba deegaanadiinni baan ku sii doonaa hadda meeshan waa burakac iyo waxbaa lagu joogaa saan dareensanahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa ka mahad celinayaa waxay noqon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan dib haddana ula xiriirno ururka gudoomiyaha ururka khaasatan aanu gaarsiino inaan agoontan waxbarashada laga saacido oo ugu horrayso dugsiga qur-aanka kariimka iyo iskoolkaba haddii ilaahay yidhaahdo wixii kaloo lagu kari karayana lagu soo karo halkan u nimid inaan farxadda ciidda ilmaha agoontaha waxaa waaye la qaybsanno waxaan aad aad uga mahad celinaynaa ururka qabguud oo urur samafal ah yacni waana bilow fiican wax yaroo hadda sadaqa ah oo loogu talagalay agoonta ayaa la wadaa tiradan tiro ka badan insha allahu tacaala waa ka rajaynaynaa inta kasoo qayb qaadatay inay sadaqadaas wax ka bixisana aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa ururka qabguud oo hogaamiye u yahay maxamed cali salaad aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa anoo ku hadlaayo ururka magaca qabguud maanta waxaan soo booqonnay kaamumka xaarxaar degmada kaalkacyo maasha allah si fiican wax noogu dhaceen halkaana waxaa ugu mahadnaqaynaa maaragta dadkii la soo baxay sadaqadan oo dibadaha ku kala nool insha allah waajibaadkii waa noo soo wakiishteen si fiican ayaan u guddoonsiinay halkan ciyaal badan ilaa kotomiy aan ciidsiinay oo maanta ciid insha allah laba beri camal aan ka dhiman xilli fiican aan ka soo gaarnay dee waatan insha allah dee ururka haddaa tihiin dadkii dibadda waajibaadkii aa noo soo idmateen anoo wakiil gobolka ka ah waa ka si fiican ayaa u qaban howsha waa markii hore waxaan ka shaqaynaynay degmooyinka ka shaqayn jirnay markaan waa markii ugu horreysay aan degmada dhinaca kaalkacya u soo wareegnay insha allah haddana waa sii saa'idaynaa duulaha idmo shaqooyinka waa sii lajibaaraynaa awal degmooyinka ka shaqayn jirna dadka markay soo ka soo barakaceen marka halkaana waxaan rabnaa ayagana duulaha idmo in aan kala saan qaadno halkaana dee waa ururka qubku meel walba uu joogo dadka deeqdan ka faa'iidaysta ayaa u mahad celiya ururka qabguud iyo cid kastoo ka gacan geysatay ka farxinta carruurta agoonta ku wadan yarta ee ku nool xeryaha barakacyaasha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iskuukeenna keenay annagoo muslimiina oo sooman oo qayb ay sadaqa wakiil ay ka tahay ku bixinayso ururka la yidhaahdo qabguud oo maxamuud cali salaad oo anugu aan aqaana uu wakiil uu ka yahay guddoomiye ka yahay si gaarahaan ugu mahad celinaynaa meeshaan dad agoona ayaa wax lagu siiyey oo ah badnayn waxaa dad la mid ah oo waxaa jooga iyakuna danyar ah agoonna aan ahayn waxbana aan haysan marka waxaa laydinka rabaa jaaliyadda inay mataqaanaa sii labalaabaan dadkaasina waa idiin qasan yahay danihii dalka iyona waa idiin qasan yihiin waxaan idinka codsanaynaa inaad shaqada sii labalaabtaan dadka ka farxisaan adinkaa dadka ilaahay weynaaya adinkaa u maqan qaar ka mid a ururada ku dhaqan degmada gaalkacyo ayaa isku taagsi uga qayb qaadan lahayn farxadda carruurta agoonta ku danyarta ee ku jira xeryaha barakacyaasha kuwaasoo qaybka bulshada qaybada kala duwan loona baahanya nala qaybsado farxadda ciidulfitriga ee nagu shafoodir maalmaha soo socda